dagaalkii saaki wuxuu bilowday sagaalkii aroornimo dagaalkana wuu sii xoogeystay ilaa iyo duhurnimadii kooda duhurnimo laakiin istaagay laakiin maanta dagaal aada u culisa magaalada ka dhacay oo isu socodkii guud ahaan dhankii waxbarashada dhankii ganacsiga goobihii caafimaadka kulli ay xirmeen dagaalkii u dhexeeyey marka wallaahi dagaalka wuxuu udhexeeyey laba maleeshiya beeleed oo indhabaale ahaba magaalada ku dagaalami jira ama gobolka shabeellaha hoose waan gartay marka xaguu ka dhacay marka ma magaalada dhan ayuu ka dhacay mise qeyb ka mid ah wallaahi dagaalada oo dagaalka maanta magaalada inkasta uu saameeyey oo xabadaha labada dhinac ay isweydaarsanayeen macnaha rafaasta dadka guryaha xataa ay ugu tegeysay laakiin dagaalka xoogiisa wuxuu ka dhacay xaafada horseed ee dhankan buulajaan iyo wixii kasii xageeyo laakiin magaalada kale wuu saameeyey dagaalka maanta iyadoo maalmihii lasoo dhaafay dagaalada ay dhacayeen laakiin kii maanta aa ugu xoog badnaa oo magaalada guud ahaanba wax dhaqdhaqaaq ah aysan ka jirin adigu maxaa khasaare ah oo maqashay oo soo gaaray dadka rayidka ah wallaahi maadaama dagaalka uu xooganaa guryaha lagu kala xarooday hadda xili goordhow ahna uu istaagay welina rafaas taagtaal ah la maqlaayo kolley way dhici kartaa maadaama dagaal culus uu ahaa in dad wax ay ku noqdeen laakiin dad dhintay oo qolooyinka dagaalamay ah way jiraan laakiin dadka shacabka ah dad dhaawacmo way jiraan laakiin wax dhimasho oo shacab ah weli ma aanan maqalin waa garta marka hadda xaaladda magaalada marka waa sidee wallaahi waa dareemi kartaa goob uu dagaalku ka dhacay xaalkeeda sida uu yahay weli hadda inkastoo jawiga xoogaa uu yaro degan yahay rasaasteeteel ah la maqlayo labadii dhinac ee ku dagaalamay magaaladana ay ishor fadhiyaan cid soo kala dhexgashayna aysan jirin marka dadka magaalada waa dareen gujoog waa garta marka dagaalka ma wuxuu ahaa dagaal culus oo madaafiic waaweyn la isu adeegsaday maxaa ku qiyaasi lahayd maadaama aad ka mid tahay dadka magaalada marka wallaahi dagaalka iyadoo maalmihii lasoo dhaafay maalinta khamiiskiiyo jimcihii uu dhacay laakiin kii maanta wuu ka xoog badnaa wayna jireen rasaas culculus oo macnaha kuwa waaweyn ah oo la isweydaarsaday maxaa sababay in dagaalkan uu dib usoo cusboonaado maxaa maqasha adigu wallaahi dagaalkan mar walba waxaa soo cusbooneysiiyey labadan qolona ay isugu dhacaan in qolo ka mid ah magaalada ee maamusho marka taasa a dagaalka sabab u ahaa aan dhihi karnaa haddii aan nahay dadka shacabka ah marka qolooyinka banaanka ka jooga magaalada ayaa dhowr mar magaalada weerar kusoo qaada ee dooneysana in magaalada gacanta ee ku qabato